wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka jubbaland ayaa deeq raashiin ah gaarsiisay kun iyo shan boqol oo qoys oo ay saameysay isbeddelka cimilada qoysaskan la gaarsiiyey deeqda raashinka ah ayaa ku nool deegaanada goobweyn qaamqaam bulugudud warkoy iyo baarka oo dhaca waqooyiga magaalada kismaayo maxamed cismaan jaamac wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey gargaarkan
waxaan raashin ka qaybanaynaa yoontooy buluguduud baarsanguuni iyo singalleer iyo wurkooy tuulooyinkaas oo tiilooyinkii biyaha ah ay ku dhufteen dhibaato badanna ay ka jirtay ayaan maanta waxaan gaarnay kun iyo shan boqol oo qoys kaas oon siinay qamadi iyo timir waxaan u mahad celinayaa alla subxaana wa tacaala kabacdin waxaan u mahad celinayaa dowladda ruushka oo ugu deeqday dalka soomaaliya qamadii aad u tiro badan qaybtii aan ka helnay jubbaland ayaan qaybiskeeda ku jirnaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay dadkeenna iyo dadkeenna uu ilaahay badbaadiyo biyaha iyo dhibaatooyinka iyo ku jiraanna ilaahay uu ka badbaadiyo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay dadka soomaaliyeed in hadda wixii ka dambeeya ay tabcan doonaan beerahooda ayaga ay maaragtay ilaahay gacantooda kula soo bixi doonaan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala fatahaadaha iyo dhibaatooyinka jiro jubbaland ayaa ugu badan iminka hadda aan taagannahayna kii hore iyo kambo jubbaland ayaa ugu badan waxaan beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka iyo doonariska iyo dhammaan dowladda federaalkaba si kastaba qoysaska loo qeybiya shixnadda gargaarka ah ayaa ka koobnaa barakacyaal iyo kuwa ay saameysay isbeddelka cimilada iyagoona baahi badan u qabay gargaarkan